waad mahadsan tahay in badanna waan ku celceliyey khilaafku horta mid shaksiya ma aha mid dadkaan loo wada saaxiibaho iswada yaqaana ee taariikh wada leh soo wada joogay dowladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynayo laba sana weeye issuga ugu weyni oo aan sida an aan qiyaasika laysku hayaa waxa weeye istaambiro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano central and perifery oo ah dowladii dhexe iyo gobolgoboleedyadii awoodaha see loo qaybsanayaa resourceka see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo ee federalismka qofo wuxuu ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofka uu joogo wuxuu isu burinayaa mar walbaaba in dowladii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay maxaa la yidhaahdaa saas daraadeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowlada federal la joogo dowladaha dowladaha xubnaha kala dowlada federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyad gobolku anaga nagu dhacaysaa puntland baan joognaa kun iyo laba boqol oo kilomitr oo soomaaliya aweeye markii dalaxi laga soo bilaabo ilaa caloola aad tagto intaas mas-uuliyaddeeda anay gu dhacaysa baahideedii caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa caafaadkeydii wax ka geysanaysa gacan waxbarashadii ka geysanaysa amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraadeed waxa weeye ma dhici karto in la yihaahdo awoodii dawliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyadiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaara waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii shaba kuma lihin dhibtu taa weeye waxyaabaha midaan kuu sheegaya dowladda federaalka maalba waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants waxay ka hadlayan waxa wey shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka southwest jooga midka jooga mataqaana hirshabeelle waysan shaqaalihii dowladda ahayn waxay odhanaysaa mar kale ciidamada iyada maaragtay ilaa december mushaarkooda waa bixinay haye waxaa laga hadlaya s n eda joogta inta udhexaysa jowhar iyo iyo markamiyaa laga hadlaya wa jooga marka waxa weeye waxaa laisku hayaa waxa weye essenska laisku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka waxaa laga aaminsan yahay iyo iyo iyo iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda si loo qaybsanayo waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta wadanka uu yeelanayo marka adinkii laftarkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aad raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn ayada oo dhinaca kaleetana dowladii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dowladda iyo iyo iyo dastuurkiiba inay shaqaynayaan haddana adinkii aad wax faramarooqsanaysaan sida laydinku tirinayo my my maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynuhu anigu waxaan ka nimid dowladda federaal waan ka nimid oo oo maraykan la yidhaahdo gubernatoriyaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidihii heshiis la galaan gobernatoriyaasha gobolada kale arkaan oo dhigooda ay la sheekaystaan oo wadeen xamaraan micneheedu maha anigu haddaan jaa in aado ama aado bahalkii in anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qofku banaan ma aadi karo statekiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu wa garta waxa weye adinku saa uma shaqeeyo marka kamana caagana inuu ka bixi karinin inta udhaxaysa madaxweynaha puntland inuusan dhaafi karin maaha inta udhaxaysa kaalkacyada buusaabsan waay waxaa jirta in guddoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilkii ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ee durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo tiro yar kusoo haraysaan hore waxaa u baxay madaxweynihii hirshabelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka seed u aragtaan taasina
adihii aan laga kombalingaranayo ee dadku ay cabashooyinka laga hadlaya kamid ahay in dowladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso oo isu keento oo midnimo ka shaqaysahay waxa weeye dowladda samaynaysa weliba walaalka wuxuu ka hadlayay resourceska dowlad goboleedyada iyo maxaa u muuqan waayeen iyo in resourceka dawliga ah loo isticmaalo in dadka lagu korraf gareeyo in baarlamaankii koonfur galbeed suu dhamaa inta xamar la keeno dadka la dejiyo diidayaasha aa ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag laaluusha la siiyo mataqaana waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dawladda baaburi iyo diyaarado iyo dusia lagu geeyay meesha la yidhaahdo baydhabo waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay jeedaan haddana laga hadlaayo musaas baan la dagaalamaynaa iyo dawlad fiican baan nahay iyo facebook iyo social media laga haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma laha soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan ka sokow musuq maasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegtay marka laga soo tago soo ma banaano walaashay wax shaqaa xagee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa doorashada ka dhacaysa puntland waa doorasho local ah dadka puntland ay samaysanayaan